barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur sabti ah bisha juunna waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegayno dadka ay ku dhacaan xanuunnada dhimirka iyo weliba dhallinyaro isku xilqaantay dhinaca wacyigelinta waad arkaysaa dadkeena wadooyinkay jifaan way dayacan yihiin waa la bahdila dad badan baa abiyuus gareeya qofkii oo soo xanuunsanayana waa lasii waala ama lagu sii yani badiya taasina waxa keenaya jahliga sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
ismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay isahadagaajinaya bal dhegayso gabgaaga waxa xaawaa ku dhacaya iligeydi
hay ismaaciil waa heestaasi iyo qodobo kaleba dhegaystayaasha waxay ku dhegaysan doonaan intuu socdo barnaamijkan dhallinyarada maantaase haatee marka hore qodobo ka mid ah warka caalamka
feedhyahankii caanka ka ahaa dunida una dhashay dalkan maraykanka ee maxamed cali ayaa u geeriyooday xanuunka laleelmo oo hayay labiyo soddonkii sano ee ugu dambeeyey maxamed cali oo ku geeriyooday cusbitaal ku yaala gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa qaatay diinta islaamka sannadkii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii isaga oo xilligaasi bedelay magaciisii hore islamarkaana la baxay magacan cusub maxamed waxaa khamiistii la dhigay cusbitaal isaga oo xanuun ka heleelay dhinaca neefsashada maxamed cali kalaay da-diisu waxay ahayd afar iyo toddobaatan jir wuxuuna muddo saddex jeer ah ku guulaystay horyaalka dhinaca feedhka ee miisaanka culus
shiinaha ayaa laga yaabaa in uu ku dambeeyo inuu isgo-doomiyo oo uu dhiso derbi weyn haddii uu sii wado daandaansiga dhinaca militari ee ku saabsan muranka dhinaca jasiiradda ku taala badda koonfurta shiinaha sida uu sabtidan maanta sheegay wasiirka difaaca ee dalkan maraykanka ash carter carter ayaa u sheegay wasiirada gaashaandhigga ee wadamada ku yaala aasiya iyo sidoo kale dadka ka faallooda amniga iyo sidoo kale aqoon-yahano ka qaybgalaya kulan ka dhacaya dalka singabur inay jirto walaaciisa soo taraya oo ku saabsan tallaabooyinka shiinaha ee ku saabsan biyaha istaraatiijiga ah iyo meelo kaleba mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a samiire maxamed bare waa guddoomiyaha urur u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka iyo weliba suhuur maxamed bayle oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi waxay ka hadlayaan dhibaatooyinka soo food saara dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka ama maskaxda iyagoo ka sheekeynaya dhaqdhaqaaq saameeya waa dhaqdhaqaaq ay sameeyaan wacyigelin oo ay ka sameeyeen una sameeyeen dhallinyaradaasi ololahan wacyigelinta ku saabsan ee dhinaca xanuunada dhimirka ayaa markii hore waxa uu ka bilowday baraha isgaarsiinta bulshada hase ahaatee markii dambena isu bedelay urur ay ku jiraan dhallinyaro ku kala nool daafaha caalamka waana xubinta aanu kusoo qaadanayno barnaamijka madasha dhallinyarada waa kan ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey samiiro maxamed barre waxaan jeclaa bal marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo guddoomiyaad u tahay ururkan heer sare su-aasha koodaan jecla inaan ku weydiyo waxay tahay maxaa idinku dhaliyey ka dhalinyaro ahaan inaad u dhaqdhaqaaqdaan dadka xanuunada maskaxda ku dhaceen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waan soo dhawahay waan dhawahay walaal waxaan ugu kalifay dabcan soomaali walba uu arkaya dhibaato wadankeena in ka socoto ha kala duwanaadaan dhibaatooyinka annagu waxaan dareemnay in aan loo soo jeedin ama inay dadkeena iska mashquulsanaayeen in dal dal dhiso dal dhiso so maynu u jeedin dadka xanuunka dimirka leh eh, ama xanuun asbaabaha xanuunka keena ama sidee loola dagaalami lahaa ama sidee loola tacaali lahaa Eh, dhinacna adduunka oo dhan ba wuu wuu ka jirtaa yani caalamka oo dhan ba uma soo jeedin arrintaas laakiin annagu waynu ka liidanaa eh, dalalka kale oo dhibaatooyinka kalaa nagu badan so we felt waa waa dad la iloobay waa bulsho aan cidna eh, ihtimaam la siin eh, ihtimaam siin baan u jeedaa so that's why waxaasaan ugu daliyay inaan inaan bilowno waad arkaysaa dadkeena wadooyinkay jifaan way dayacan yihiin Eh, eh, waa la bahdila dad badan baa abuse gareeya Eh, qofkii oo soo xanuunsanayana waa lasii waala ama lagu sii yani badiya taasina waxaa keenaya jahliga Eh, abuse nooc kale nooc kasta wuu jiraa verbally eh, physically iyo eh, stigmaha Macnaha- mujtamaca inuu ku hayo macnaha waxaad ula jeedaa dadku qaarkood baa odhaahyo ugu yeedha aanay ka raalli ahayn qaarkood baa siyaabo een, eh, kale ula dhaqma oo kuwaas xanuunka qof kusii badiyaba
ko- ayagaa ku kaa qofku ta- macaamilkiisa mujtamaca waxaan aaminsanay mujtamaca dawladda gacanteeda ayagaa ku jirta that's why anagu aynu asaasnay heestana that's why waxaan ku bilownay hadhiban qof dhiban oo wacyigelin ah laanna mujtamaca hadduu wacyi leeyahay oo fahmaya how big problemka ay tahay ama sidee loola tacaali lahaa xanuunka iyo waxyaalahaas oo dhan marxaladaas maynu gaari lahayn maad arki lahayn dad wadooyinka jiifa maad arki lahayn dad eh, la diidayo ama laga xaraabeysanayo ama erayo you know xunxun loogu yeerayo Em, yacni marmar waxaad dareemaysaa xataa jahliga maaha un dadka wadooyinka jiifa Eh, xataa waa dadka mental health professionalska wadankeena jooga Em, em, tusaale waxaan usoo qadan karaa waxaa la sameeyey eh, awareness oo afar boorad ama few boards baa hargeysa lagu soo dhigay Eh, hoosta boardka waxaa la qoray eh, ha ku qoslin walaalka awaalan la qosal okay awarenesska xaggaas laga waday wacyigelinta macnaha laftarkiis ha wacyigelinta xaggaas laga waday anu waan la yaabay yani sidee baad u tiraahaa qofka waalan am adigoo dad kale eh, awareness baan sameynayo oo wacyigelin baan idin wadaa dan adaaba ta koor ka bilaabaya so waxaad arkaysaa jahliga maaha jahliga waa dadkii doonayay wax qabto oo anba xaaladaas bedela ayaa haya jahligana waxaa das yani dadkeena sidee bay usoo wacyigelayaan Waa haddii gartay.
dad yani aanba meesha eh, mas- yani wax war ka hayn ama cilmi u lahayn intuu qof cilaaj furto ama qof yidhaaho campaign awareness baan sameynaya dan asagaa bata kooraya dadka xanuunsanaya waan oo gartay bulshada ka dhex saaraya oo leeyahay way waalan yihiin hala ha ku qoslin waan gartay waan kugu soo noqon doonaa zuhuur baan u tegi doonaa een zuhuurey waxaan jeclaa bal adigana inaan ku weydiiyo markii aad bilaabayseen oo kale ururkan oo kale waxyaabihii ugu horreeyey ee dareenka gaara idinku abuuray ee idinku sii dhiirigeliyey in aad hawshan bilowdaan maxaa ka mid ah maxaad ka xasuutaa
Um, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Wacalaykum marka asalaam.
hore um, waan ixsalaamaya aad iyo aad baa mahadsan tihiin um, dareenka nagu bilaabay haddaan ka jawaabo baax waxa weeye dhibaatada dadka haysatay oo noo muuqatay iyo dareen kale oo ah ina qofku ama shaksigu uu keligii wax qabsan karo oo ah inaana la suginun dad kale iyo um, inay hay-ad wax dadkeena u qabato een, oo dareenkaas ka ugu weyne heer sare nagu dhaliyay inaan bilowno oo aan dadka xanuunsanaya ama dadka dhimarka qaba waxu qabano ugu muhiimsan waxa weeye inuu shaksigu ama qof ka keliya ama fard ka mida bulshadu ama bulshada soomaaliyeed iyo dhalinyaradeedu inay wax qabsan karaan inay qofkooda dhiban caawin karaan inay dadaal sameyn karaan inay wax ka bedeli karaan situationka taagan iyo dhibaatadii dadkeena haysatay iyo em, dhinaca kale oo ah researchadii la sameeyey oo ahayd ina soomaalida even adduun weynaha waxaa la yidhahdaa afartii qofba hal qofba xanuun dhimarku ku dhici karaa laakiinse soomaalida waxay u ahayd saddexdii qofba em, report kasoo baxay world health em, world health organizationka who ina saddexdii qofba qof uu xanuunka dhimarka experience garan karo ama uu soo maray karo ama uu soo marayba marka em, dhinacyo badan baa nagu kalifay inaan baloono ama aan ku focus garano aan aan aan aad iyo aad ugu fiirsano xanuunka dhimarka dadka qaba iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin waxaan ku noqon doonaa een samiira een samiiray okay Een, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo bal xanuunada dadka maskaxda ku dhaca iyo sida ay bulshadu ula tacaali karto maxaad nagaga birin kartaa okay horta marka hore qofku inuu asagaa iswacyi inuu iswacyigeliyo inuu isbaro xanuunkan wuxuu yahay maanta dhammaanteen internet baynu leenahay facebook baynu galnaa youtube baynu galnaa Eh, haddii qofka uun internetka yaro galo uu fahmo qofkaas dee lala tacaalaya qofkaas ha noqdo dariskaaga ha noqdo walaalkaaga ha noqdo hooyada abaha cid aad wadada ku aragtay taasina number one Eh, cilmigana meel walba wuu joogaa yani zamankan aan maanta taagannahay so lama waayayo information Eh, arrinta labaad inuu qofka dadkaas markuu arko ee xanuunsanaya yani inaanu takoorin yani inuu si normal human being inuu la tacaamulo inuu qof bini aadam yahay kasoo qaado inuu qof adigoo kale yahay inaanu xanuunkan yani eh, wax ku dhimayn ama inuu yani kaa saaraya inaanad bini aadam ahayn inuu qof karaamad leeyahay Eh, sidaagoo kale inaad kasoo qaadid inuu qof yahay oo un ixtiraam iyo tacaamul fiican haddaad la dhaqantid taasi waa bilow talabaad inaad is- cilmiga sidaan yiri aad isu kordhisid aad fahantid xanuunkan sidee loola tacaala and then things will fall in their place yani waxyaalo way yimaadaan waan garta Eh, arrinta arrinta kale dadka inay fight gareeyaan eh, businesska lagu furtay dadka xanuunsanaya macnaha eh, in qolooyinka een, ela- si wax looga qabto ay dadku meherada u furteen ganac een, goobaha caafimaadka ganacsi ha imanka caafimaadka specially mental illnesska laanna wuu nagu badan yahay dadkii ganacsi bay ka dhigteen cilaajyay wada furteen oo marka qofku wacyiga markuuna galo oo aan fahamno inaanu xalka xaggaas ku jirin dadka iyagaabaa bilaabaya yacni eh, ma garatay inay xal raadiyaan ama inay dhakhtaro dhisiyaa dhisaan ama inay arday u diraan oo yidhaahaan dhakhaatiir baynu u baahan nahay you know eh, ardaydeena aan u furno takhasuskaa zuhur baan u tegi doonaa een, zuhuray kulanada kala duwan aad qabateen maxaa idinka soo baxay bal haddaad sawir iga siisid ama waayo aragnimadeena aad ila wadaagtid waxyaabaha meelo kala duwan ka qabateen Sa horta em, heer sare waxaan bilownay december two thousand thirteen marka ilaa waxqabadkeyga wuxuu ku biloomay inaan campaign yar sameyno social mediarka olole campaignkaas mag ololeha olole inaan sameyno oo xagga social mediatka sida em, facebook iyo twitter iyo youtube aan ku bilownay wuxuu ahaa stagekii koowaad aanu ku bilownay marka campaignka magaciisa wuxuu ahaa ha dhiban qof dhiban oo la- macnihiisa laga waday un ina bulshada laga wacyigeliyo siday ula dhaqmi lahaayeen dadka xanuunsanaya ama dadka xanuunka dhamarka haya Em, markii ugu horreysay waxaanu ku fakaranay ina dadka dhibaataysan weliba wadankii iyo xa- iyo wadamadan em, westernkaba sida loola dhaqmo in wax laga bedelo hadday wadankii noqoto dee dil iyo dhibaatadii jirka iyo cayd iyo waxaas oo dhan hadday xagga noqotona in la qariyo oo qofkii laga dhigo inuu inuuna jirin ama ina xaqiisii xataa uu dhakhtarka iyo caafimaadkii accesska ulahaa laga ilaaliyo oo ahayd taas ina dadka wacyigeliyo marka campaignka wuxuu ku biloomay em, inay dadka bulshada ka mid ahi ay message positive ah ama em, risaalad ay ku wacyigelina dadka soodir ama xadiis ha noqoto ama eh, maahmaah amaba message caama inuu noqdo marka markaan aragnay inuu campaignki dee ay dadkii ay ay positive reaction ama wax day si fiican ula ula noogala soo nooga soo em, jawaabeen waxaan isniray maxaan campaignkan facekiisa u weyneyn weyna cause dad badan oo waxaa jira dee em, aan isticmaalin em, social media marka waxaan isniri dadkii face kale u sameeyey campaignki campaignki face kale u yeeshay oo ah social event ama meel em, xa- xaflado ama em, xa- meel la isugu yimaado oo la isku weydaarsado aqoonta xanuunka dhamarka marka waxaanu qabanay em, social event hargeysa waanu ku qabanay dooxa waan ku qabanay ingiriiska waan ku qabanay em, burca waan ku qabanay eh, iyo meelo fara badan Em, markaan kasoo gudubnay campaignka waxqabadkayga kale wuxuu sii kordhay action marka last Marka, year oo kale em, ramada marka haddaan kaa dhex galo een, kulamada aad qabateen oo kale tusaale ahaan ha waxyaabaha ugu waaweyn ee idinka soo dhex baxay maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa horta inay bulshada wacyigelinteedu ay aada u yartahay markay noqoto xagga xanuunka dhamarka kulnadan qabanay waxaan isugu yeedhinay dad isku dhex jira wadaada leh aqoon-yahano oo dee dhak- dhakhaatiir cilmi u leh psychiatrist ah iyo iyo mujtamaca intiisi kale oo de dhegaysanaya marka inta badan waxaan arkaynay inay dadku wacyigelintu ku yar tahay inay dadku ku yar tahay aqoonta u leeyihiin xanuunada dhimarka iyo inay ku yar tahay inay in aaminaada xagga em, alxa- alxamdulilah dad muslimiin amanay diinta ina xanuunka dhimarkuba aanu ahayn wax ay u haystaan inuu yahay wax midda kala inaynay u haysanin dadkeena inta badan mujtamacu waan gartay aad baad mahadsan waxaan kusoo noqon doonaa gebgabadeennu si dhownahay Sax.
Een, waxaan ku samiiraan u tegi doonaa Een, samiira haddaan ku weydiiyo dad dhalinyaro ah inay is abaabulaan oo wacyigelin noocana sameeyaan iyaga oo aan meelo kala duwan dhaqaale ka helaynin oo aanay cidna caawinaynin inay iyagu arrin noocana la yimaadaan oo welibana deegaano kala duwan iyo waddamo kala duwan een, ka bilaabaan olole noocana sidee baad u aragtaa maxaa idin maxaa idin fududeeyey
ha walaal horta marka hore waa niyada soo qofku haddii niyadiisa yani khaalis billah tahay oo ka dhab tahay inuu wadankiisa iyo dadkiisa doonayo inuu caawiyo horta ilaahay wax walba uu kuu fududeynaya Eh, maanta anu zuhuur eh, yani markaan bilownay ha dhiban qof dhiban dad is arkay maynu ahayn dad is yaqaana maynu ahayn internetkan uga sheegay arrinta waxay tiri okay aan bilowna so ilaahay ii fududeeyo qof kale oo qaarad kala jooga ah, inaan wada bilowno project sidaas u weyn Ah, waa ilaah niyadeena arkayo oo garanaya inay naga dhab tahay so hadduu qofku niyadiisi wanaajiyo oo yani kasoo go'do inuu dadkiisi doonayo inuu caawiyo albaab walba ilaahay uu ku furaya Een, so taasaa ugu weynaan oo aan arkayo wax fududeynaysa waayo waxaan u tegi doonaa een, zuhur maxaad is leedahay dhalinyaradu way ka faa'iidayaan een, dhaqdhaqaaqeenan maxaa fariina oo uu dirayaa in dhalinyaro intay is abaabusho ay olole noocan oo kale ah sameeyaan
haddan u taageeraya pointkaas isa ashaas waa very good question oo u baahan inuu qof kasta oo dhalinyaro ah oo soomaaliya oo meesha doonaha jooga isweydiiyo waayo inteena badanu haddaan dalkii joogaan iyo hadday dibadda joogaan waxaan isdhalaahnaa waxba ma qaban karno anigu dhalinyaro baan ahay shaksi baan ahay wax waxaan qaban kara ma laha dowlad baa wax bedeli karta ama qof lacagle baa wax bedeli karaa And I absolutely disagree wax ala wax maaha wax run ku salaysan sab- sababta ah haddii laba qof maanta ay isku tashadaan isku caqli keenaan isku fikir keenaan inay wax bedeli karaan baan aaminsanahay oo ah ta heer sare nagu dhalisay ta heer sare nala garab qabatay ina dhalinyaro isku fikir oo dedicated ah oo wax wada raba inay wax qabsan karaan every single dhalinyaro oo joogta adduunka dacalada soomaaliya waxaan kula talin hadday maanta fikradii kugu jirta ama ha noqoto mida dalkaaga wax ugu qabanaysid ama ha noqoto mida adigu wax ku qabsanaysid oo business ha noqoto ama idea kale ha noqotee inaad ku dhaqaaqdid oo aanad oranin waxba ma qaban kartid maadaama aad tahay qof yar maadaama aanad haysanin power ama lacag aanad haysanin waxaa ka muhiimsan lacagta iyo em, power ina power kale inaad haysatid energygaaga waan gartay.
caqligaaga iyo waxaad soo ba iyo waxaad soo baratay baa ka muhiimsan marka anu qof kasta waxaan ku odhan lahaa qof raadso team raadso waxaad jeceshahay kula qabta oo isku fikirtiin anaa garantiyo inaad darsan kartiin waxaa jira baahi badan oo loo qabo dhinaca dadku inay helaan tusaale ahaan waxaa aada looga hadlaa goobaha caafimaadka oo kale dad khibrad u leh ma joogaan marka ma jiraa tusaale ahaan dadaallo oo kale aad samaysaan oo kale in la helo dad barta xirfadan caafimaadka eh, gaar ahaan dhinaca dhimirka oo kale ama ha ahaadeen eh, dhakhtarnimo ama naaras ama dad xitaa wacyigelin samayn kara dhinacyada ma isku daydeen mara
ha aad iyo aad horta ma- maalintii ugu horeysaan wadanka ku noqonay si aan uga shaqeyno mashruucan ama projectkan em, xanuunka dhimarka waxaan nagu waxaa nagu dhalatay inaan inaan goobo caafimaad la helo markaan isna re- researchkii sameeyay si aan goobo caafimaad u heli lahaydeen waxaan aragnay in baahi ka weyn goobo caafimaad ay jirto oo ah baahida loo qabo dad yaqaano ama xirfad u leh xanuunada dhimarka ama ha ahaadaan dhakhtaro ama neerso ha ahaadaan ama dee social work ha ahaadaan iyo dhinacyada kala duwana laga eegi karo sidaa darteed anaku heer sare ahaan waxaan bilownay project la yidhaahdo heer sare scholarship fund oo aan partnership la sameynay jaamacad ku taala hargeysa oo la yidhaahdo front foreign university uu madax ka yahay doctor bulxan Em, waxaanan rabnaa inaanu projectkaas ku soo saarno dad xirfad u leh oo bartay xanuunada dhimarka marka korasyo kala duwan baan rabnaa in jaamacadda ofargaraysa inay qaataan si scholarship ahaan inay hersan ahaan ugu ofargarayno ay kamid yihiin um, psychology psychiatrist nursing psychiatrist nursing psychiatry so, and social work ayaan doonayna inaan ku darno si aan usoo saarno dad bartay oo xirfad u leh xanuunada dhimarka iyo caafimaadka maskaxda oo ay aan uga shaqo gelino insha allah in the future meelaha jiraba already iyo wixii kale insha allah futureka haddaan dhakhtar dhisno iyo haddii la helo eh, facility waaweyn oo lagu daryeelo dadka dhimarka qaba insha allah marka scholarship em, projectkaasu wuxuu baahan yahay funding wuxuu baahan yahay adigu dee si ardayda oo dadaal loo soo saaro marka insha allah waa project aan ku guda jirno hadda aada umahadsan
kuwaasi waxay ahaayeen samiira maxamed barre oo ah guddoomiyaha ururka urur u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka iyo sahuur maxamed bayle oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi waxay labadoo marti ku ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o ismaaciil xuseen farjar aa soo diyaari ismaaciil oo gabdhahani eh, waxyaabaha ay ka hadlayeen inta badan waa waxyaaba horta inta badan jira Haye.
qofka biniaadanka ah eh, maskaxda waa laga geli karaa oo caqligiisii mararka qaar waxbaa geli kara Waa- Sida xab- waa xanuun ka mid a xanuunada caalamka ka jiruu ka mid yahay sida dee xubnaha kaleba xanuun ugu dhacaa maskaxdan ugu dhici kara aad iyo aad laakiin waxaa meesha yaalla sida dadka soomaalida ah ay ula dhaqmaan dadkan marka madaxa laga galo oo kale waa la dhagaxeeyaa wuu waalayaa jiniyuq maanta oo dhan waa la eryanayaa dadku uma arkaan qof iyagii ka mid a oo xanuun ku dhacay oo daweyn u baahan kaalmadoodina u baahan uma arkayaan qaar miyir qabaabaa eh, haddii maanta lagu soo celceliyo caashay caashay caashayda laftigeeda shakiga ku galaya sheekee ku gelaya markaad u fiirsatoo kale marka waxaa jira een- een, inkastoo dhakhaatiirtu ay ka warhayaan haddana dadkii bulshada waxaa laga yaaba qudhood inaysan daraysaneen laakiin marka dadkaasi dhakhaatiir loo geeyo oo daweyn loo helo dadka caad- iyagoo madaxiina looga jira waxaa laga yaabaa inay si nabdoon u dhaqmaan oo iyagiina ay nabad galaan dadkiina ay ka nabad galaan Ha- had- hadda waxaa dhacdoo kale dalkan maraykanka markaan usoo noqonoo kale dadka waalan way joogaan haddana markuu kaa soo horbaxo waad sheegi kartaa in qofkaas madaxa looga jiro ama dhimirka uu- dhimirkiisa uu yaro si yahay haddana marna kama cabsi qabtid dawooyinaa lagu dejiyaa oo dadkii bay ka mid yihiin suuqaasu kaala adeeganaya Eh, waad garan kartaa in madaxii looga jiro haddana waa qof caadiya oo soconaya oo shaqaysanaya marka silsiladaha iyo waxaas laftigooda waxay keenaan qofka dhib bay u keenaan M- eh, haddana waxaad arkaysa dad badan dee xaggeenii qof eh, inkastoo dad badanna wadooyinku dayacan yihiin qaybtood baa laga yaabaa iyadoo aan loo baahnayn in silsilado waaweyn lagu xidho silsilada waaweyn lagu xiraa waxaa laga yaabaa marka markay dadkii kala kulmaan dhibaato iyo rabash badan markay kala kulmaan iyagana waxaa dhacda inay qaataan budad waaweyn qaarkood ay dhagxaan qaataan adigoo soo maagay ayaa anoo meesha iska maraayo waxaa laga yaabaa inaad la kulanto marka uu dadkii dhagaxay marka labada dhinac waxay u baahan yihiin inay is afgartaan oo bulshadiina ay fahanto in dadkan ay u baahan yihiin daweyn oo dadkan laga daayo in silsiladaha waxyaabaha lagu xiro qaabab kale in loo hagaajiyo aad iyo arrimahood.
aad En, samiire maxamed barre waxay joogtaa iyadu en, dooxa qatar en, halka ay zuhuur maxamed beele iyaduna ay joogto dalka ingiriiska xilliga ay barnaamij ka qaybgeli jireen ururka ay madaxda u yihiin heer sare ayaa lagu magacaaba caash maxay noo xigaa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan ayaan markana dhegeystayaasha kusoo dhaweynaynaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha waxaa xalay cisbitaal ku yaala magaalada phoenix ee gobolka arizona ee waddanka maraykanka ku geeriyooday firyaankii caanka ah ee maxamed cali kadib markii uu labiyo soddon sano uu la dagaalamayay cudurka laleemada maxamed cali ayaa waxaa loola cararay cisbitaal khamiistii kadib markii dhibaatooyin dhinaca neefsashada ahi ay soo gaartay maxamed cali oo lagu tilmaamo inuu ahaa firyaankii ugu wanaagsanaa adduunka soo mara ayaa dhakhaatiirtu waxa ay ka dayriyeen xaaladiisa caafimaad mar hore intuusan dhiman ka hor xaaskiisa loni iyo gabdhihiisa ayaa dhinac joogay xilligii uu dhimanayay maxamed cali maxamed cali oo ku guulaystay feerka miisaanka culus saddex jeer sannado hore ayaa waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa firyaankii ugu weynaa ee caalamka feerka soo mara waxaana uu sidoo kale ku soo guulaystay abaalmarinta biladda dahabka ciyaarihii olombikada ciyaaryahanno dhowr ah ayaa tacsi u diray maxamed cali qoyskiisa iyo eheladii uu ka tegey faryahanno ay ka mid yihiin mike tyson mike weather camir khan ayaa tacsi u diray maxamed cali qoyskiisa iyo qaraabadiisa waxaa sidoo kale tacsitaan la mid a diray george forman iyo firyahanno hore ay maxamed cali u firtameen maxamed cali waxyaabaha lagu xasuusto sidoo kale waxaa ka mid ahaa oraahyo caan noqday kuwaas oo isla mar ahaantaasina uu maxamed cali aad iyo aad u adeegsan jiray dadka yaqaana maxamed cali waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin si weyn isugu kalsoon oo feerka marka uu soo galayo iyo marka intuu ku guda jiraba uu ahaa mid madadaalinayay daawadayaasha feerka u yimid inay daawadaan qorharyadii caanka noqdee maxamed cali lagu yiqiin waxaa ka mid ahaa sidoo kale inuu yidhi keliya maihi qofka ugu khatarsan ee feerka waxaan sidoo kale ahay qof kalbejibaar khatarsan waxaan sidoo kale aanan ahayn inaan feer la rido dadka iga soo horjeeda sidoo kale waxaan doortaa wareegga aan feerka kula ridayo dadka iga soo horjeeda qorahyadii kale ee caanka noqdee maxamed cali waxaa ka mid ahaa mar la weydiiyey inuu leeyahay qof ilaalisa in uu yidhi inuu leeyahay ilaaliye inkastoo isagu uusan arkin haddana isaga la arko inkastoo isaga uusan maqlin haddana isaga la maqlo kaasuu ku sheegay inuu yahay ilaah oo uu ilaaliyo taariikhda maxamed cali halkan laguma soo koobi karayo qodobada kale ciyaaraha haddaan idin dulmarno dalka maraykankana waxaa ka furmay ciyaaraha kooba amerika oo ah koobabka ugu qadiimsan ee kubadda cagta caalamiga ah la ciyaaro ayaa waxaa wadanka maraykanka oo markii ugu horreysay uu martigelinayo koobkan uu lala ciyaaray wadanka colombiya waxaana looga adkaaday maraykanka laba gool iyo waxba isagoo koobkani hadda loogu dabaaldegayo jirsashada sanadkiisii boqolaad ayaa waxaa sidoo kale la dheeli doonaa maanta costarica iyo baragway haiti waxay la dheeli doontaa peru brazilna waxay la ciyaari doontaa ecuador wadanka koobkaasi haysta ee sanadka lasoo dhaaf ku guuleystay jili oo waddankooda lagu qabtay ayaa la ciyaari doonta waddanka argentina oo faanalihii ay wada ciyaareen markaasoo argentina lagaga awoodroonaaday rigorooyin oo koobkana jili ay ku guulaysatay waddanka brazil waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada kaka iyo rafina oo dhaawac uga maqnaan doona iyo neymar oo la sheegay in uu isku diyaarinayo ciyaaraha rio de janeiro ka furmaya ee olombikada oo waddanka brazil uu hogaamin doono dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey caasha hees dabacsan ayaan markana dhegeystayaasha usoo qabanaynaa cod dabacsan dabacsan hees dabacsan cod dabacsanna lagu qaaday haye dhaga dabacsan aan ku dhegeysana marka Hey.
waa dheeho ayaa layidhahdaa heestani waxaa ku luuqeynaya fanaanka daa'uud xanfar
dhegaaga qurxisaayo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhaafay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisaayo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhaafay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldhegayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilihii ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldhegayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilihii gabdho kaalay kaalay dheeleeda bu fiirso heedhe heedhe dhantadiyo sacabkeena dhabablaqan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaan elihiidi Dabu fiirso, heede heede, dabu fiirso, heede heede, dhabu fiirso codkaasuu ku luuqaya hee Da- daawud xanfar codkiisa macaan ismaaciilow waa aad buuna kusoo jiitay iyada ayaan ku dhaafaynaa dhegeystayaasha barnaamijka la socda oo heesta dheeho daawud xanfar codkiisa macaan intaan mar kale kulmayno waa anigoo caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada oo inoo jooga maxamed cabdi xasan sandheere dhammaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.